wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa magaalo shan iyo labaatan sano ka hor looga qaxay biyo oo hadda biyihii ay ka dhammaadeen oo laga fakarayo sidii dib loogu soo degi lahaa sheeko xiise leh oo la magac baxday geel jirihii yurub tegey iyo qaybta dambe oon caawa idinku hayo labxada caashaq beer lulayo naftuu libin sugayaysay lagaalaade xaajadii raaraanka ma ladnaatu jacaylkan lalaabkacay laablaabka jidadkiyo luugeeyay luqluuqyada iigu taagan leebkii waa fannaanka cabdinuur aadan daljir oon caawa waraysi idinka hayo waa caawa iyo cawayska washington dhegayste lagu magacaabo khaliif faarax xayir oo deggan waddanka swiden oo aad u dhegedhegeeya sheekooyinka la xidhiira arrimaha bulshada ayaa caawa waxa uu inoo hayaa sheeko ugu magac daray geeljirihii yurub tegey tanaa gaadhay ogow waa sheeko runtii aad iyo aad u xiiso badan waxaan ka wada dhuuxaynaa khaliif khaliif bal sheekada nooga dhac sidee wax u dhacayeen geeljirihii waa sheeko dhacday oo xaqiiqiya maaha waa khiyaali waa khiyaali iyo sheekero imagination oo balanisloonio nin waddankeenii joogo oo dhaqankii haysto oo ma garanaysa ayay geel raacan jiray oo qurbaha lasoo istaajiyo talo muxuu odhan lahaa marka waxaan ugu magac daray geel jirihii yurub uu dhoofay tanaa gaadhay oo u fiirso waa garta caashaay waabuu waabuu geel jira u dhoofay galbeed iyo yurub gunteeda goortuu tegey buu la yaabay garoonka kolkuu istaagay cid uu garta uu ka waayey garaadkiisuu su-aalay waa maxay dadkan wada guduudan guluubka indhaha cagaaran talow miyay wada gubteen oo galkiikaa ka baxay ma laha gabadh iyo nin toonee maanaa galay guri waraabe intuu ku maqnaa gorfaynta wuxuu galay laami buuxda gawaaraa jiiri gaadhay buux iyo hoon baa ku yeedhay intuu xoogaa isgaadshuu guntiga golxog uu ku haystay ku waagshay gawaadhidoo dhan markaa baal buu moodaya wuxuu yihi yurub buu yidhi gool waraabe cag soo gaadha agagaygan walle golxogtaydu waa sun goolkaa adag baan ka taagay ku gawracay oo baktiyey haddaad ani ii gunuusto walle inaad geeridaada ka sheekayn galab kaleeto waxaa la garaacay boolis geesh baa yimid aada u xoogan intay u xidheen gardaadub ayay geeyeen station geeljirihii wuu cataabay tolaayaa garab ishiiya anaa gurmad waaye maanta tolaayaa reer guhaadbal garweyniya geela dheere fariin gaadhsiiya caawa waa raggii ma garanaysa asxaabtiisa a geel ay wada dhaqan jireen waa garta isku soo gurman jireen ha waa garta marka mar ay tahay goor dambeeta ayaa gabadh loogu yeedhay taqaan gaalada afkooda goonna iyo kaba aada u dheer iyo waxay gashanayd dhar gaaban aniga waa gabadh soomaali soomaali waa garanayaa gud weeyaan luuqadaydu ayay gaar ugu sheegtay wuxuu yidhi midaadan gaagaada lihid gabdhaha soomaaliyeedi garays bay wada qabaan oo gudtiinay wada xidhaane maxaa kugu gaabshay marada my god its fashion weeye waxaad weli gaadhin weeye adigu garanaynin weeye ka gudub galahaaga sheego buu yidhi ayay tidhi wuxuu yidhi hadda hoguntii aan arkay gardaatubka io xidhaad la garashiya maantahe gacmaha iga fura sakiinta golxobtii aan wata isiiya igeeya dhulkaan lahaa gardarrada aad igu fasheen gefkiiyo sidaad ii xidheen gudubta aad iga gasheen mar un baan idinka goyn giraan weeyo dunidu mar baan gobolladan degiyo banki garyaad imaan gowsaha aan idinka guri gun yahay oortee xunxunay marka ninkii saasa isagana lagu mastaafuriyo wadankiibuu tegaya ma garata waa garta halkaasaa laii qaato buu leeyahay halkaasaa laii qaato dee waddankayga igeeya anna waxa weeyaan mar baynu isku iman doonaaye markaasaa la wada xaajoon doonaa markaasaa la wada xaajoon doonaa geeljirihii waa la dhoofshay dhulkiisii baa la geeyey goortuu tegay buu ku dhaatay guulluu mahad gaara siiyey dadkiibuu gacal salaamay qaar buu gacantii la dhaafo oo gaadada gaadada u saaray waxaa lagu yidhi wargeedi guyaan lagamaad maqnayne ma gelin baad sanada mooday wuxuu yidhi waxa i gaadhay ayaa iga dhigay gadaasoo garaadliibaa i qaaday gabaad ciideena weeye gasiin waa caanaheenna guunyo iyo hanti aan dhammaan geela aan dhaqano weeye hooy iyo guri lagu gamaayo gogoshu hararkeenna weeye gayaan hablaheenna weeye geesigu inankeenna weeye garaad garta gooyn yaqaana guurtiga odaygeenna weeyo gobtuba soomaali weeye guduudana aad dad moodiyo gun baan booqdoo u dhoofay cid aan garto waan ka waayey waxaan gacan iyo lahayn af guluus iyo wada iftiin ah ayaa guux igu asqeeyey waa baabuurtii haddana god ayaan u hoyday bir aan cidigoyn karaynin gacmaha igaga adkeeyey garaac laad igala daalay anoo ciil igu gaboobay ayay gabadh noo garqaaday aniga gaaladaan ishayno oo i- iceliyaan idhi guddooye markuu soo gebagabeeyey garweyna hadalka qaatay wuxuu yidhi geedi dheere raggii kuu galay sidaa xun ma garanaysaa reerahooda wuxuu yidhi maya garweyne geel jiro fadhiyaa istaagay geedow ragga luuqadooda aan garanaya yaro xasuusa buu yidhi go go way igu dheheen buu yidhi gudbaana mar bay dheheen goortay i xidhxidhahayeen mid aan ganacaa ka laaday oh my god buu lahaa gabadhii noo kala gar qaaday iyana geeral bay dhaheen guyaal dabadeed ayaa gargaar haayadu wado gibson waa magac gibson iyo laba gabdhood iyo guddoominayaan caddaan deegaankii geeddi iyo geyiga soo cagadhirteen geeddi oo wato gudin af dheer geeljirayaal ciil qabaa goobtii ugu tegay gibson geeddaa yidhi maxaad tihiin gargaar wada baan ahoo my name is sir gibson good girls weyinoo hablahan gabdhahan aniga ila socdeen buu yidhi haye markaa geraltiibu dee xuseen ma kana sacaashaay marka hal heeb baa la helay ha halkaa haybtii baa kasoo baxaysaa waa garta geeljiro maqlay geralti ayaa gacan qaaday oo ku jiiyay gafuur khafeed gibson baa yidhi durdhabay my god you boxer me geedaa yidhi waysagii malaha kuma garanayaad isleedahay geedigaad gumayseen waayo war sidii aad ii gasheen haddaan kaa goyn karaa ilkaha kaa guri karaa ha yeeshee dhaqan goobeed ayaa gacantay hayo martida go- godab kama galnoo gabatolku waa mamnuuc geyigan waa lagu sharfaa weliba waa loo goglaa hal goolaa loo qalaaye garwaaqso midaa gartaa gargaarkaad noo wadaana adaa gaatoonaya adigu gurigaaga geebu dhaqankaasaan kaaga waacday laakiin waa kaa argoosan lahaa buyidhi ma garan waa nimankii weeyaan nimankii odayga berigii dee silciyey
waa cajiib waa cajiib waa hagaag magaalo ku taalla dalka argentina oo aad u camirnayd oo shan iyo labaatan sano ka hor looga qaxay biyo qarqiyey magaalada oo haddii aan si kale u idhaahdana oo haddii aan si kale u dhigana magaaladaasi ka mid noqotay oo kuba darsantay badaha ayaa hadda sideedii ku soo noqotay kadib markii ay biyihii dib uga noqdeen oo ay magaaladii engegtay waa sheeko iyana aad u xiiso badan waxaa stuudiyaha ila fadhiya oo sheekada nooga dhacaya maxamuud ibraahim cali caashaay magaalada waxay ahayd magaalo shidan oo dadka dalxiiska u imaanayo ay cagacagaynayeen ilaa labaatan kun oo qof sanad walbo dalxiiska keliya dalxiiska keliya waa garta haddana taas waxaa ka sii daran magaalada waxaa ka shaqaynaya kun iyo shan boqol oo qof oo dalxiiska bes u shaqaynaya inay cuntada u kariyaan ama hoteelada ka shaqeeyaan waa macnaha magaalo waxay ahayd oo lacagta baashaalka een, beec mushtarka kala magaalo socoto si fiican u kala socoto waa garta ayaa waxaa dhacday kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo shantii magaaladan waxay ku taalay lag qarkeed magaalada waxaa dhacday in roob xunun uu da'ay lagtii biyihii ayaa ka buuxsamay badna way ku dhoweed magaaladanna waxay ku taallaa meel lix boqol oo kilomitir koonfur ka xigta magaala madaxda argentina ee buenos aires magaceedan waxaa la dhahaa magaalada epiquen aa la dhahaa waa garta xagee ku taalla magaaladaas waxay ku taallaa een, wadanka argentina Ah, magaala madaxa argentina ayay waxay lix boqol oo kilomitir koonfur ka xigtaa een, buenos aires magaala dhaha ee argentina magaala madaxda u ah waa garta marka magaalada roobka markuu da-ay lagtii biyaha ay ka buuxsameen ayaa waxaa dhacday in ay fatahaad iyo daadad ay magaalada soo galeen magaalada dadkii deganaa waxay isdheheen bal daad baan soo galay aan iska difaacana bal aan iska sugno ilaan qudrad allah meesha ka socotee daadkii wuu ku sii socday roobkii waa sii socday baddii waa soo fakatay magaaladii dhanba toban fit ama biyo ayaa kor ka maray macnaha bilkuliba magaalada waa la- dadkii waa qaxeen bil- way magaalada way ka guureen badda ayay noqotay magaaladii waa garta labaatan iyo shan sane marka badda ahayd magaalada oo laga qaxoon dib loogu soo noqonin dib la loogu soo noqon guryihii ay burbureen wax walba biyahay ka hooseen guryaha geedaha dad wixii ku dhiman kareen waa dhinteen wixii ka qaxi kareen waa qaxeen qof degan ma lahan xayawaan mooyaane bilaadan deganaa ma lahan waa garta labaatan iyo shan sano kadib ayaa hadda magaalada waxay bilowday in xoogaa aaryo ay hesho dee biyihii dib uga noqdeen dee magaaladiiyaa soo noolaatoo soo noqoto dhul noqotay hadda marka ma bartiyaa laga bilaabaya marka inay dib mar kale u shidanto haddana su-aasha waxay tahay magaalada dib maa loo dhisi doonaa dadkii magaalada degnaan jiray oo magaala madaxda argentina aaday buenos aires hadda safar ayay dib usoo bilaabeen safarkaoo lix saacadood qaadanaya magaaladii ay imaadeen dee guryihii oo burburay geedihii wax walba oo biyo hoos maray hadda biyaha ka baxeen marka su-aasha waxay tahay miyay dhisan doonaan mise sawirro unbay ka qadqaadan doonaanoo buenos aires bay ku noqon doonaan waa garta marka magaalo shan iyo labaatan sano biyo looga qaxay oo biyo uu ka dul maray malaha waxaan umalayna inaysan isku aamini doonin mar dambe way adag tahay inay isku aaminaan waayo shan iyo labaatan sano ayay bad ahayd bilkulyanba oo micnaha in dooni ama markab lagu mara mooye qof lugaynaya ama gaari aan lagu mari karin meesha waa garad haddii maxamudow een, adigu aad kaba sooqad aad ka mid ahaan lahayd dadkii magaaladaasi guryaha ku lahaa amaba tegi jiray ee haddana arkay in ay biyo ka dulmartay magaaladii oo shan laatan san lagaga qaxay haddii hadda lagu yirahdo meesha way fiicnaatay maxaa samayn lahayd adiga waaw waxa ma, ma aanan ku noqdeen magaalada waayo een, labaatan beri ay ku qaadatay magaalada dhan inay biyo hoos marto marka meel dad ay ku nool yihiin oo labaatan beri ay ku qaadatay inay biyo hoos ka marto dee maxaa igu celinaya aniga waa nin geesi ahna ma ihi da- qof walboo micnaha naftiisa jecelna kuma noqonayo meesha Wow, oo haddana shan iyo labaatan sanna biyahaas iska dhex yiileen meesha haddana shan iyo labaatan sano iyagoo bad ah biyahana way barteen magaalada si loo soo galo marka waxaa waaya shan daqiiqa ku qaadanaysa hadda inay hoos ku mariyaan lama aamini Ah, kara lama aamini karo
waa hagaag waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka cawayska washington caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysi u dhowaan ibraahim xasan daandure oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a uu magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka uu kula soo yeeshay fanaanka cabdinuur daljer dadure een waxay ugu horreysay aan fanka aan ku riyooday horta maan ahayne riya ahaan iguma imaan laakiin waxay igu yimid hanaan dhalintii waxaan ka mid ahaa ubixii kacaanka ee soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada qoryoole ayaan ka mid ahaa heer xaafadeed markaan kasoo gudbo heer waxaan imid haddii alla kuuroo yahay degmo degmo waan kasoo gudboy ilaa heer gobol ayaan imid waxaana ka mid ahaa dhalinta ayagoo waxbarashadan aad iyo aad runtii ku wanaagsan oo xagga dugsigayga dhexe kusoo dhamaystay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada aan ku aqlaystay qoryooley waan kasoo gudbay xagga ee gobolka ayaan imid waxaan imid wasaaradda caafimaadka ayaan dugsigayga sare ku bilaabay gobolka banaadir waxaana u hanqaltaagay markaas inaan noqdo fanaaniinta inaan hirgelinta heesaa ka qayb yaa kugu dhiirigeliyey in aad markaa ee fankaasi uga dayato iyo inaad ka qayb gasho barnaamijkii la dhihi jiray heesaa hirgalay ee lagu qaban jiray toddobaadkiiba mar golaha murtida madahada cabdinuur daljer dadura waa su-aal aad aad u wanaagsan runtii waxaan qaba waxaaba ka mid ahayd kulley markaan anigu hamiga igu jiray inaa hirgelinta heesa in soo taaga inaad daandure adugu naftirka aad ka mid ahayd dadka guddiga qabanqaabada wax ka hayay adig iyo ilaahu naxariisada marxuumkii ayaan xasuustaa cabdulla nuurudiin oo weliba guddiga qaastan wasaaradda warfaafinta dee afartii qof oo kulley ama toddobaadka ay nagu soo aadan ka qaybgalaysa ama toddobaadka hor dad kasoo qaybgalaya in nuurudiin iyo markaas iyo dhalinyaro kale ay agaasami jireen waxaana ka mid ah runtii waxaan ahaa inaan dadku fanka markuu soo galaya waxaa jirta asxaab baa jirta dhalinyarada aad isku iskuulka tihiin ama dadkaad kubadda wada cayaarta ama asxaabta caadi dad gaar oo codkaaga ka helo jecel inaad horumar sii samaysa ayaa kugu dhiirigelin oo shacabkaaga ka mid ah waxaan aad iyo aad u dareynaya inaan hirgelinta ka qayb galo runtii waxaa jirtay anoo markaas hirgelinta damacsan dhowr walbana aan isla niyo goorma daanduray kulley masraxaas adoo taagan meesha wax kaa sheegi doonaa ama kaalinta labaad baad gashay ama koowaad baad gashay goortaan isleeyahay iyo cabdulla nuurudiin baa maalintii ugu dambeysay ilaahu naxariista kulle hadda uu dhintay naxariista janna allah siiyo nin aan aad iyo aad u jeclahay xag mu'alifnimadiisa iyo maxaan ku irahda werinimadiisa aad iyo aad ugu wanaagsan isagii baa maalintii ugu dambeysay la kulmaa war adeer meeshan maalin walba waan imaada laakiinse waa la dhimay afartii qof waa la qaatay qo- maanta masur toddobaad kale sidii lilaha kabii baa iga dhamaaday daandure aakhirkii waxaa noqday kooxdii bakaka la odhan jiray oo markaasi oo meesha ka dhisneed aan la shaqayn jiray oo ka mid ah gobolka shimaali axmed shimaali iyo dhalinyaro kale oo iyaduna galbeedkan ka yimid oo heesaha afafka dibadda ku heesi jiray ayay oran jireen "War niyo ninku fanaan hadduusan hergelinta heesaha ka qaybgelin fanaan ma noqonayo miyaad iska dhaadhicis annagaa ku jecela noo kaale markaasaan islaamigii waxaan mar un in masraxaasi soo taago waa tahay kooxda bakaaka bal iiga waran iyada lafteeda waxay ahayd koox dhallinyaro u badnayd oo markaas soo bixisay yaa asaasay Een, kooxdaasi dad iga horreeya ayaa asaasay laakiinse kulli hadda waxaa nool oo jiraan aaminsana inay tahay sida een, aadan maxamed alxandili waa xidigeena hadda kooxda durdur daraamka inoo tum ayaa ka mid ah nin la odhan jiray ilaa u naxariistay laxaagka ugu dhintay nin la yidhaahdo cali bisle nin la yidhaahdo maxamed aadan carabeeta ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa gobolka shimaali axmed shimaali oo isla deegaanka gobolka shabeelle hoose aan ka wada nimid fanaaniinta doorkaas ayaa ka mid ah oo igu horreeyay meesha joogay kooxda durdur iyo kooxihii kale ee ka dambeeya kooxda bakaaka ee aad ku biirto waa usoo noqon doonaa cabdinuur daljer ma xasuustaa heestii kugu horreysay ee aad qaaddo heesaha aad qaaddase kuwee aad ugu jeclayd dandure waxaan aaminsanahay horta heesaan wada qaadoo dhan aad baan u wada jeclahay een, hees aanan u jeclaysan maba qaadaba sideedaba waayo mu'alifkaba iskuma soo hadlaafno heestii kugu horreysay ee aad qaaday waxaan u malaynayaa inay ahayd labxad caashaq heestaasi labxad caashaq yaa sameeyey nin xorsamo geed ayaa lahaa ereyada laxankana waa heestii ugu horreysay laxanka aan ku barto oo idaacadda raadi muqdisho laga sii daan jiray heestii ugu horreysan idaacad ka qaaday ay noqotay cabdinuur daljir si dhegaystayaasheenna heestaasi ay u xusuustaan maadaama wakhti dheer ay ka soo wareegatay wakhtiga aad qaaday bayd ma naga maqashiin kartaa labxada caashaq beer lulayo naftu libin sugayeysay lagalaade xaajadii raranka maladnaatu jacaylkan lalaabkacay laablaabka jidadkiyo lugeeyay luqluuqyada igu taagan lebkii jacaylkaagan aan la laabkacay oon luuqluuqyada lugeeyey cabdinuur daljir markaasi luuqyada habeenkii dabacadeeye iyo mugdi iyo marna kama cabsan miyaa kugu soo dhacin fulinimo ma bijirtaba xilligaas mar hadduu jacaylka ku hadaaduraya geesi baanaa geesi
أبحث عاشق برلوليو نفتو لبن سقيسي أكلا دي حاجة دي ردان كمال ناتو أبحث عاشق برلوليو naftu libin sugaysay magalaade xaajadii raran kama ladnaato jacaylkan lalaabkacay laablaabka jidadkiyo lugayay luqluuqyada igu taagan leebkii jacaylkan lalaabkacay laablaabka jidadkiyo lugeeyay luqluuqyada igu taaga leebkii caashaqa rumaynino loodaynin libiiqsanayn laabtan kugu qayaayo adnaa iila loodi adnaa iila loodi adnaa iila loodi adnaa iila loodi caashaqa rumaynino loodaynin libiiqsanayn laabtan kugu qayaayo adnaa iila loodi adnaa iila loodi adnaa iila luudi adnaa iila luudi lulay kumaan lukoyon looxa wadnaqaygaan sida ubax ka luulata qalbigaad ku laran taqay lulay kumaan lukoyo looxa wadnaqaygaan sida ubax ka luulata qalbigaad ku laran tahay lafyahaaga socodkiyo luquntaa ligligatiyo marka libiiqsadabaan rumeeyaa waxaan sidaa afyaqaaga socodkiyo luquntaa ligligatiyo marka libiqsadaaban rumeeyaa waxaan sidaa caashaqaan rumaynino loodaynin libiiqsanayn labtan kugu qayaayo adnaa iila luudi adnaa iila luudi adnaa iila luudi adnaa iila luudi
hees kale iyadana jirtay xareed la yidhaahdo heestaasi xareed markay dadku maqlaan waxaa u sawirmaya maaragtay roob da'aya barwaaqo xoolihii oo daaqaya shimbirihii oo ciya bal xareed yaa sameeyay iyadna xareed waxaa sameeyey mu'alif weyn oo waa nin la yidhaahdo xasan mukhtaar oo loo yaqaano xasan oo kooxdeena bakaka ka tirsana ayaa sameeya heesta waa hees aad iyo aad runtii aad u kulul dadkuna aad u jecel yihiin heesaha kulul oo xilliyadaas aanu la soo sara kacay ay ka mid ahaayeen xilligii raadigi muqdisho inoo dhisna haddaan dadka ahayn iyadna sidee loo qaadaya haddii aad beyd naga xasuus aan ku dhibe xareed meel ku qorto aan xayaab lahayne xuural cayla moodi qurux loo xambaarshaa markaan dayo xaggaaga xub iyo jacayl baa Ah, dhammaan xule jirkaygii abow abow jacayl waa la dhameeyey mister
xareed meel ku qorto aan xayaab laqayne xuran cayla moojaay qurux loo xubaashaa xareed meel ku qorto aan xayaab laqayne xuran cayla moojaay qurux loo xubaashaa markaan dayo xaggaagaba xubbiyo kalgacalba dhammaan dhammaan xulajkaygii markaan dayo xaggaagaba markaan dayo xaggaag xubbiyo kalgacalba dhammaan dhammaan xulajkaygii xulashadii haweenkaay haweenkaay kuma xorin aniguy xasidaan wax garanayo nacabayna kala xiray kuma xorin aniguye xasidaan wax garanayo nacabayna kala xiray
heestaasi uu ku luuqaynayo fanaanka cabdinuur daljir ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka caweyska washington toddobaadkadambana qayb kale oo ka mid ah waraysigaasi uu ibraahim daanduray magaalada colombos ee gobolka ohaayo uu kula soo yeeshay fanaanka daljir ayaan barnaamijka caweyska idinku maqashiin doonaa haddii aan la idmo inta ka horraysase nabadgelyo sida oday xakaamiyo xarbi kulul intuu galay xabadiyo rasaastay xawda looga gooyaa sida oday xakaamiyo xarbi kulul intuu galay xabadiyo rasaastay xawda looga gooyaa annaxaa aaladoo kale annaxaa xaaladoo kale jacaylba igu xumo xaglaha igooyo markaan xiiga baa tahay jacaylba igu xumo xaglaha igooyo markaan xiyiga baanahay xulashadii ii haweenkaay xulashadii ii haweenkaay kuma xorin aniguye xasidaan wax garanayo nacabayna kala xiray kuma xorin aniguye xasidaan wax garanayo nacabayna kala xiray nacabayna kala xiray xasidaan wax garanayo nacabayna kala xiray nacabayna kala xiray xasidaan wax garanayo nacabayna kala xiray nacabayna kala xiray xasidaan wax garanayo nacabaana kala xiray nacasbaana